shirkan oo looga hadlayay xaaladda howlgalka midowda afrika ee amisom ayaa waxa uu ka dhacay magaalada abuja ee caasimadda dalkaasi nigeria madaxa ka kala tirsan urur goboleedka galbeedka afrika ekowas iyo ururka midowda afrika ayaa ka qayb galay shirkaasi lagu qabtay magaalada abuja waxaa looga hadlayey shirkan sida ugu wanaagsan ee fikirada ay isku dhaafsan karaan madaxda ururada midowda afrika iyo sidoo kale ekowas madaxa arrimaha siyaasadda iyo amniga ee ururga waa urur goboleedka ekowas xaliima axmed ayaa sheegtay in muhiim ay tahay in ay xogaha isdhaafsadaan labada waa labada dhinac amisom iyo sidoo kale ekowas waxa ay shaacisay in howlgalka amisom uu yahay mid lagu taageerayo dowladda federaalk soomaaliya iyo shacabkeeda iyadoo intaasi ku dartay in howlgalka amisom sidoo kale uu sameeyey howlo kala duwan oo loogu gurmanayo shacabka soomaaliyeed madaxa howlaha amisom adebayo crem oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgalka amisom socdo uu socdo si wanaagsan islamarkaana wax badan looga qabanayo dhibaatooyinka gudaha ka haysta soomaaliya isagoo hadalkiisa sii wata ee waxa uu carabka ku adkeeyey in dadaallo caalamiya mid gobolba uu socdo sidii taageero dhan weliba loo siin lahaa dowladda federaalk soomaaliya si buu yidhi mar kale loo helo nabaddii soomaaliya si kastaba hadalka midowda afrika waa howlgalka midowda afrika ee amisom ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa waxaa lagula diriraya xarakada al-shabaab oo weli ku sugan qaybo ka mid a dalka soomaaliya